haddaba xuduuduhuna waxay ahaanayaan siday ahaayeen xaafado ka mida kaaraan iyo huluwaad waxay ka tirsan yihiin hirshal xisaabta dhabta ama kaanu ka hadla macdalaahi ceelmacaan iyo cisille in laga hadlaya xamar qaybo ka tirsan ay maanta oo dad badan u haystaan inay magaalada muqdisho yihiin waxay degaan ahaan hoosta hirshal sida loola dhaqmo puntland iyo jubbaland iyo koonfurgal sidii si intaa ka duwan waxaa noo ar mid annagana nagu qasbaysa inaanu jawaabo cad ka bixino go-aanna cadcadna ka qaadno hadda waxaanu maraynaa waa wargelin wargelinta haddi waxaa ay duruufta qasbi doontaa marka dambana inaanu go-aanna cadcad qaadano